waa mahadsan tahay absalaam adiga iyo dhegeystayaashaba wax kale maahan waxay ahayd waxay daba joogtay hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oy u hadlaysay doorashooyinka ama doorashada koonfur galbeed iyo kuleyba kuwa lamidka oo la filayo inay dhacaan oy jeedada ka dhacaan marka waxaa kale oo la sheegaynaa doorashooyinka isteedka ka dhacaya gaar ahaan kan koonfur galbeed oon anugu hadda wasiirka dastuurka ka ahay wax ka khuseeya wasaaradda arrimaha gudaha iyo wax door ay ku leedaha ma laha haddii ahaan laheeday muxuu ahay dastuurka federaalka iyo haddii kan koonfur galbeed ay ahaan laheedba meel ay ku qoran tahay wasaaradda federaalka oo inay inay iyadu ka tala baxdo doorashooyinka meel ay ku qoran tahay ma jirto marka arrintaasaan rabay inaan bulshada u sheego si aanay ugu qaldamin warkaasaan hamboonayn oo kasoo baxay wasiirka arrimaha gudaha arrintaa marka wasiir maxaa ka koonfur galbeed ahaan u cuskanaysaan
waxaan u cuskanaynaa doorashooyinka koonfur galbeed insha allahu way socdaa proceska uu socdaa hadii ilaa yihahda november muddoon hadda naga xigto octoobar bisha ka dambeysa ah ayay dhacayaan sida loola qabanaayo xilliga la qabanaayo habsocodka doorashada dastuurkeena ayaa sheegaya kaasaana lagu soconayaa ma khusayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaarad kale oo state kale oo ma khusayso waa arrin u taalla dowlad goboleedka koonfur galbeed marka dee waxa haddii oo qofka uu ka baxo xadka isaga uu leeyahay hadduu ka baxo xad kale uu galana xaqa lagu leeyahay kani xadkaagi maaha in la yidhaha waa tahay dadka qaar baa waxay ku doodayaan in dowladda dhexe horey doorashooyinkii madaxtinimada ee dowlad goboleedyada ay goobjoog uga ahayd xataa xafladii caleemasaarka oo kale marka arrimahan hadda maxaa adinku tuhumaysaan wax tuhna oo adinku hadda xaggiina jira oo idin muuqanaya miyaa jira oo arrintan idinku dhalisay mise waa arrimo kale tuhun laga waa uu jiriyaa dowladda federaalka ah oo inay faragelin ay ku hayso dowlad goboleedada haddii aan leedahay xagga amniga iyo haddii aan leedahay xagga siyaasadaba taa hadal kama jiriyo waa waa wada ognahay tan aad soo qaaday oo dowladdii hore goobjoogay u ahaaday sida wax loo dooranayo waa saxan tahay sababtay tahay dowladdii hore haddaan ka soo qaado maamulka koonfur galbeed madaxweynaheeda markii hore waxaa doortay ergo baarlamaan ma jirin laakiin hadda waa ka duwan tahay sidaas baarlamaan baa jira dastuurka koonfur galbeedna wuxuu sheegayaa in baarlamaanku doorto madaxweynaha mar haddii baarlamaankaynu madaxweynehena dooranayo wax uga furan ma jirto dowladda federaalka haddii tan kale aad soo qaaday oo aad tiri caleemasaar kasoo caleemasaarka waa okay caleemasaarka dowladda madaxda dowladda kuwa ajnabi ahayba ka qayb gashaa marka marka laakiin wax kale oo dowr ah oo dowladda dhexe ay ku yeelanayso doorashada madaxtinimada koonfur galbeed ma jirto absolutely maya doorashada koonfur galbeed waxay taallaa baarlamaanka koonfur galbeed ay u taallaa arrintaa marka dastuurka maamulka ma ku taallaa wasiir yes waxaa qodobadeena konton konton iyo afar ilaa ayaa qaba sida loo dooranayo dastuurka koonfur galbeed waa dastuur yani meel kasta aad ku arki karto sida laysu dooranayo say ku qoran tahay isagaasuun baana la raacaya meel ay uga qoran tahayna ma jirto federaalku door uu leeyahay sidanku waa ixtiraamayna ilaa heer ma ma ma dhahayno waxyaabaha qaar
laakiin hadda sababta hadda waxyaabaha ku diideen oo kale in doorashada ay door ku yeelato waxaa ka mid ah ma la odhan karaa dagaalka dowlad goboleedyada iyo xukuumadda muqdisho ka dhex taagan kaasi ma ma qarsana waa kaasi waa sida kale wada shaqayntii hakisay taasu inta laga heshiiyo oo dowladda federaalka su-aalihi loo soo jeediyey iyo heshiisyadii hore ay u saxeexday ay ka fulidaysana kaasi sidiisuu hakad ugu jiraya laakiin arri specifica waxaan ka hadlaynaa waxay tahay doorashada imaha doorashooyinka marka doorashooyinka haddii haddii wada shaqayno naga dhexaysa haddaanay naga dhexaynba mar ay door ku leedahay dowladda dhexe ma jirto waa tahay mar waxaan rabaa su-aasha u dambaysa inaan ku weydiiyo dadka qaar baa waxay qabaan su-aal ah sidee natiijada doorashada natiijada doorashada ee soo baxda waa doorashada aad qabanqaabinaysaan novembarta soo socota ee sanadkan cadaalad ahaanshiyaheeda
taa wax dhibaataa ka majiraan hadii ilaha yidhaahdo waa waa si daahfuran bay udhacaysaa hadii ilaha yidhaahdo sanduuq baa laysku dooranaya xildhibaanada boqol afartan iyo sagaalka ee koonfur galbeed ayaa codaynaya hadii ilaha yidhaahdo ciddii kusoo baxda oo aqlabiyadda baarlamaankaas hesha hadday noqoto madaxweynaha hadda jooga iyo hadday qof kale cusub mushrixiinta kamida noqotona de waxay ku wareegeysaa mas-uuliyadda qofkaa la doortay ku wareegeysaa marka taasi uma baahna say noqona siday noqona hadii waa la yaqaanaa oo waa sida dastuurka qoro hadii ilaha yidhaahdo waa cuddi wax qarsanna maaha meel la wada joogo oo bulshada qaybaheeda kala gedisan baarlamaanka xubnaha federaalka ee kasoo jeeda deegaanada iyo xataa kuwa aan kasoo jeedin hadday rabaan abdamaraano imaan kara laakiin waxa oo dowladda federaalka goobjoog u imaan karta wax goobjoognimada u furan yihiin laakiin sida loo maamulayo ayaa wax ka quseen kaliya marka wax la qarinaayo iyo wax meel mugdi lagu dooranayo ma jiraan